bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo idaacadda warsansinhayda wafduus hogaamiyay guddiga abaaro koonfur galbeed iyo weybayo deerana deegaanka tuulada masuubiye ee gobolka baaya laamo ammaanka magaalada baydhabo iyo weybayo baaqan dareena shakhsiyaadka qoobdaayan kulamada qarsoodiga ee maamulka degmada bardaaliya weybawsi ku hadalay horumarada ku dareera degmadaasi amniga xasan sheekh maxmuud oo waqtishii dhammaadiye la kulmay xildhibaanada lamada gole ee dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaar iyo weybawsi magacaaway guddi ilaaliyow anshaxga doorashada madaxtinimo ee soomaaliya oo siyeedka bilan bilo lamaad oo siyeedka bilo februari ku dhihi doonta muqdisho madaxda hirshabeelle iyo weybayo laashegaha intiyo dhammaantiyo kuwada muqoyin magaalada jowhara beesada lagu qaadi musharaxiintan sirun qobdowka ka madaxtinimo soomaaliya badanshoole ka taagera doona abaarta ku jarta gudu dalka soomaaliya akhbaaraadka binaanka dhugun sidayaal weybaa ku mid ahaa li qof iyo weybaa laka dilay masjidka yaala kanada iyo weliba madaxweynaha maraykanka donald trump iyo weyba uuse ka adkaysadahaaye mamnuucitaanka qaxootiga kukooyow kukooyow toddobada dalla
warsan media network waxay idiin soo jefisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin fayla dhagoonsidayaal markale hamiinama isniin ow talaadana hagalahayda taaragdan iyo ka eedanta soddonka bilo koowaad janawari sanadka lamada kun tomiyo toddobada ha ka dhowaada dhugunsidayaal warkii ofisanga wafduus hogaamiyaya guddiga abaaro ee maamulka koonfur galbeed iyo weybayo deerana deegaanka masoobi ee gobolka baaya faahfaahinta warkaas way bandhighaayee muxdiin xasan maxamed xusni wafdi ay ka midka yihiin wasiirka maaliyadda dowladda koonfur galbeed sheekh xasan lugbuur wasiirka hubka dhegista xasan xuseen aalay wasiir ku-xigeenka biyaha iyo macdanta agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan guddiga gurmudka abaaraha koonfur galbeed ayaa booqday tuulada masuubiye oo baydhabo labaatan kilomitir u jirta halkaas oo la sheegay inay ku waxyeeloobeen dad deegaankaasi oo biyo ay ka cabeen warbiyood ku tiila deegaanka waxaana la sheegayaa in biyaha oo la sumeeyey ay ku dhinteen laba iyo soddon qof tiro labaatan ka badanna ay u jiifaan mid ka mid a dadka deegaanka waxaa ka dhacay deegaanka iyo dadka sababahay u dhinteen
dadkaas may in sababo
wartan biyooshi oo walankadarey laanki walkadarayna ilaahay og saasijin sababti aga dhamadan walalkadaray unamoojiini langa walkadari elereye ada lamba biyogaas waraab xaalshay dhibkaasa kulukulu maayo ilaa ada ad halbilbalanjeed mata bukaanka miilatay oo kadhigi maybuwaa dadka isaga dhimadii oo dhibkaasa dhimadii laanka koo bilaawka miha bilaaway unta diide bilaawo kuwaad untoob usub diide si usub beerka gobadaan walaa beerka gobadaan beerka boo gobadaan mada usuba nahyel beere hooba nahyel beere mada usuba sariita seeda usunta sariitooba seeda usuba meesheena wal manda oo labalabileeraa sheena
wasiir ku-xigeenka biyaha iyo macdanta koonfur galbeed iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka isxaaq maxamuud mursal ayaa iyagana goobta ka hadlay waxaana guddigii wafdiga ee wasiirka maaliyadda iyo wasiirka hubka dhigiska ay ka mid ahaayeen halkaasi ay gaarsiiyeen iyo wasaaradda caafimaadka deeq dawo ah oo lagu talagalay in dadka iminka la xanuunsanaya biyaha ay cabeen lagula tacaalo tuulada musuubiga waynu sheentay dhibaato oo gaarku keenta tuulooyinka kale ee baydhabo kareersan wali gaaran aha intii inta shoombiyood oo xoogan ilaa qunto iyo todoba qof oo daher tuulada ee wargeysi gaarsan ka mudan gaarsan ilaa hadda la jiifan wali sheentay daawo yar oo falnayn laakiin waliba rebeergaray maslaha ka qaada intii baydhabo lagu sheeno daawlaana midhabana dadka oo maylarahay deegaankan gaar ahaan dadka health boss deegaanka qaabilsan iyo way boodsaanayoon intii oo dadka ORS iyo maylarahay kaniinka biisafeeyaha iyo falagooyinka hadalasheen dadka laaka samatabi dadkana biyo andhan ilaa ma biisafeeyahaas laka darama inshara hadaan maylarahay untaanka maylarahay walaa ilaah geysi iyo diila maasi marka ma misi ku kacsiiyeen dadkii kaleed iyo shubanka maylan sheegay jinuuga ninka dhamaaday ilaa soddon iyo lama qof وارتحارقني مناسب هاي وربيوجي انك على اني لورا لكن دفعا دلتسين كتسبتي سب ها در هذا اللي شاقي ان مركا هديروك با يعني ولاد جيت كمنا لسان سيهاي ان شاء الله ما كلا اللي شاقي تولوين بدن نو ايدن قوم نو درسكين اه بل برئي بهدن بئي ان حددارن اللي تولوينكاس بيل هلدير hooba la neeska naxariisana naxariis ma helo dadkaas geeg inta biilisheena deegaan waxaa siin ororeen masinka la taliifaday siin ku codsaday inaysan bal biyo wal ku siidan insha allah la toobadseen dhibaatama dhiyaasa ilaa baniaadanku si galantiska la qooye marka ilaahay ini lignagaba insha allah wasaaradda biyaha iyo wasaaradda caafimaadka ini markaankaasii kana naga doonaan rajee ciidan waa dhacdadii ugu horreysay oo inta la xasuusto sannadahan ay ka dhacdo deegaanada koonfur galbeed oo inta dadka tuulooyinka cabaan biyo la sumeeyey ay ku waxyeeloobaan laamo ammaanka magaalada baydhabo weybayo baaqan dareena ay shaqsiyaadka qabdayeen kulimada qaarsoodiga ee siid cali muuse maxamed abtarayo ninhaya faafahinta warkanga
taliyaha ciidamada booliska gobolka baay korneel mahad cabdiraxmaan aadan iyo sheegay intii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo ku wajahayin dad u sakashaagi intii oo qashqashaad ka sameeyeen fadayeen ammaanka guud ee magaalada baydhabo oo muddooyinkii ka dambeeyey lagu daray maya ammaan ciidan fayla taliyaha ciidamada booliska gobolka baay korneel mahad abdiraxmaan aadan iyo sidoo kale weliba uuse sheegay intii laku horseeda doonaa qof walba markaasi uuse hafargeliyey ammaanka guud ee magaalada baydhabo anka dambayntii taliyaha ciidamada booliska gobolka baay korneel mahad cabdiraxmaan aadan iyo weliba uuse baaqandaray dadka kulamada ka qoobsadayana gudaha magaalada baydhabo intii oo la dareerisyana laamo ammaankaasi markaasay lansugu kulankaasay iyo weliba silan ogaada kulankaasi weli walyaabo kaleed markaas usu ku saabsanya maadaama iyo jaranga shakhsiyaadkeed oo fadaayan intii oo qalqalgeliyana ammaanka guud ee magaalada baydhabo bacdi horta si macne xoogaa yar waxaad moodaa dadka xafladaha qabanaya iyo hay-adaha amniga inayna wada soconin marka waxaan leeyahay marka hore aan wada socono baydhabo waa la qaban karaa xaflad lagu soo dhaweynayo dawladda ama koonfur galbeed ha noqoto waxyaabaha tillaabada ay qaadayso ama ha noqoto dawladda federaal hadda soomaaliyadaan lahay dawladaan ka tirsan si marka loo xadido loona ogaado dad waxaa jira nidaamka dawliga ah ka soo horjeeda oo u hanqaltaagaya inay maaragtay dhibaato iyo qaxaf seenbel ay ummadda soomaaliyeed ku jirto gaar ahaan koonfur galbeed inay ku jirto u hanqaltaagayaan aniga hadda waxaa la ii sheegay shirkan kama warramin adinkuna nooma aadan soo sheegin ani ima aadan yeelin laakiin waaba shaqadayda inaan imaado awaamiirta aan qabna anna ciidamadii maxaan nahay hay-adihii amniga awaamiirta aan qabna maxay tahay shir aan maamulka ogeyn inaan magaaladan baydhabo lagu qabanin inaan lagu qabanin laguna qabanin waa inuu maamulka og yahay dowladda koonfur galbeed ay og tahay wuxuu waxay yihiin amarka aan qabnaa kaas waa kan kaloo kale waxaa naloo sheegayaa in shirkaas la qabanayo annaga gacan baan ka geysanaynaa amnigaan gacan ka geysanayna wax siyaasad la yidhaha shaqadana lama laakiin amnigaan shuqul ku leenahay meesha shir lagu qabanayo ee cadow badan baan lagu dhex nool oo aan iska ilaalinayna waad aragteen baydhabo gudaheeda maanta dad ku wareegteen waxa waaye in naloo soo sheega ayna dhalanin hadda ka bacdi noo soo sheeg amnigaan wax ka sugay waa wax hor ummada waa wax ummadda lagu baraarujina dad baa marka nagu soo wajahan sida aan warka ku hayno dad baa marka nagu soo wajahan sida aan warka ku hayno inay baydhabo qashqashaad ka kiciyaan ummaddan qashqashaad dambo u dhiman lama arko waa la diiday waa la diiday sidaan u difaaci lahay nin walba u diyaargarow ninkii walaalkana anaga naga mid ah oo ummaddan yacni ka dhaxaaya maanta shabaabka ha nagala ilaaliyo gurmadka ha ka qayb qaato booyadaha biyaha ha kaxeeyo raashinka ha keeno barakacayaasha dhibaata maanta baydhabo ka taagan waxaa la dhahaa cudur iyo colaad iyo maxay ahayd gaajo iyo abaar oon baa loogu darsamay weliba إله ولا بكر يا الله أنت صبر أنت إله ولا بكر إله ولا بكر ولا ليه وحان ما رتي أنا ما أسوي لنا فكرة أفكرتها muddooyinkii ka dambeeyey magaalada baydhabo weliba markaasay ku dhaceen kulamo markaasay la ka taagaro madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan usoona taliyaha hadalkan ka sheegay xilli uusi ku qayb galiyay kulan markaasay shalay ku dhihi gudaha magaalada baydhabo kaasoona laka taagaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan maamulka degmada bardaale ee gobolka baayawey boose ku hadalay horumarada ku dareera degmadaasi amniga gudoomiye ku-xigeenka siyaasadii dhinaga amniga degmada bardaale ee gobolka baay cali cadow iyo weybowse ku hadalay horumaro dhisma jidade oo ku dareera degmada bardaal weybanuusaas oo kale sheegay anti dhisowka jidadka iyo iskukaaladeyn hay-adda d d g iyo maamulka degmada bardaala wayba arkoy wadooyinkaas wadooyin cariiri iyagu ahaayeen oo la isticmaalay hase ahaatee shacabka reer bardaale iyo dee dhibaato fara badan xilli roobadka iyo dhibaato fara badan ka qabeen oo biis fadhiisan naqadaayeen oo xaalka haayeen xilliga roobaadka dhanka kale iidna cariiri ahaayeen wadooyinkaas oo la saweeri wadooyin
شعبك نول دقمدة بردة لأنقول كباي إن دينيجا وين قوضة أم ولا نسمي عافمات كما دام إسبتالو إنك لشاقتي
dhinaga kale cali cadow ee gudoomiye ku-xigeenka siyaasadii amniga bardaala iyo ku hadalay amniga degmada iyo deegaano hooseedayana war hadba yaraatay nimankii nabadgeed tahay tuulooyinkii degmada bardaala hareeradii ahaykii dhibaatooyinkii ka hayi jireen shacabka reer bardaala wayba neefsadeen amase ahayn dhibaatooyinkii faraha badnay nimankii nabadgeedka hay ka hayeen waayaha xubnada kalena ahri ciidamada ammaanka degmada bardaala si rasmiya lama wayba nimankii nabadgeedka hayen suurgalo waayay soddon kilomitr ilaa afartan shan kilomitr ee tuulooyinka degmada bardaala hoos gooyaan iyo ka dhibaateeyaan shacabka reer bardaala ilaahay idin sheegna taas iyo ka nagatay hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada oo iskaaladaayaan ka nagatay biidnillaahi kariim weynana ka dadaali doona ilaa iyo nimanka nabadgeedka oo ummadda soomaaliya dhibaatada fara badan ka hay deegaanada degmada bardaala hoos gooyaan kii un ka dhibaatayna shacabkaas hamin imaalanna dhoogsadan hay-adaha ammaanka iyo maamulka xasan sheekh maxmuud oo waqtishii dhammaadiya weybaausa la kulmay xildhibaanada lamada gole ee dowladda federaalk soomaaliya faafaahintu arkan oy baninhaya cabdulaahi maxmuud cabdulaahi cafaani musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba usxalay magaalada muqdisho isu kula kulmay qaar ku tirsan xildhibaanada lamada gole ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada gole shacabka iyo minka koraa xasan sheekh maxamuud xildhibaanadu isla kulmay iyo weliba isukulaadalay si markalyoonka doorada lahayeen hogaanka dalka islamarkaasayna yosii lahayeen codsho mar kale islamarkaasayna yosii lahayeen codsho mar kale madi la deera siyeeda febraayo musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba us xildhibaanada usan sheegay inta walbadan horumareed dawladdii samaysay afartii sana ee laha dhaafi howlo kalena weli dhamayn islamarkaasayna usufadaha iyo intuusa dhamaystira afartii sana ee ha socota xildhibaanada kulunka ku hadalaya weliba iyo sheegana intiioo taageersanyiin inta musharax xasan sheekh maxamuud islamarkaasi iyo codsho siiyaan sidiioo sheegeen musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba us xildhibaanadan kama hadnagay sidiioo kulunka iyo han aqbaleen welibaana usi sheegay intuu walbadan u hormaree iyo isbedele u samayi doonaa afarta sanaha socota haddii iyo codsho siiyaan
kalsoonida aada isiiseen iyo sida aada maxaa u caddayseen taageerada adiga aysan waa ka mahad celinaya aada iyo aad anigana waxaan idin ballan qaadaynaa mar walba kalsoonidaasi inaanay dhumin inaan ku shaqeeyo oo fariintaas hayo noqoto ay noqoto noqoto waxaad igula xisaabtantaan oo ay noqoto talada dalka uu ku soconaya ahay mid aad raalli ka tihiin oo aanay noqonin tala muxuu ahay meel kale lagama guuriyo waxaan kaloon idin ballan qaadaya dalka soomaaliya dadkiisa karaamada ay leeyihiin hantida dalkan uu leeyahay oo nooc walba leh oo bad iyo beri iyo beer intaba leh ee ilaahay ummadda uu ku mamaystay koow inaan ilaaliyo oo aanan si macnadaraas gacanteena aanan uga bixin mar labaad in aanan si xun loo isticmaalin ee jiilasha imaan doonaahi waxay ku jirtaan meel u yaalla inay noqoto xasan sheekh maxmuud iyo weliba isukumid ayaa labaatiyo afartan sharaxan xilka madaweynenimada haana soo fadaayaan si ugu qayb galaan tartanka doorashada madaweynenimada ee soomaaliya gudoomiyaha golo shacabka baarlamaanka soomaaliya magacaabay guddi ilaaliya anshaxga iyo asluuba wanaagga ee doorashada madaxtinimo soomaali labaati afar mushar ayaan sharaxan qobdowga xilka madaxtinimo soomaali haana soon iska jaran siyaasiyiin aan ee ganacsato ihana ku mid ee madaxda hadda dalka hogaamiye hayta doorashada madaxweynaha soomaaliya dhiid doonta siyeedka bilo lamaad february ee sanadkan gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle canab axmed ciise yeershe oo shirjaraydka qobatay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle yowaybaya ku ka hadalay maqnaanshaga iyo muqanyan madaxda hirshabeelle canab iyo weybaye sheegdeentii ee iyo hadeeta kusimiga madaxweynaha ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ee ku-xigeen shay koowaad oo dhammaantii kuwada muqaniin caasimada hirshabeelle ee jowhara waybaye sheegda inti dastuurka maamulka hirshabeelle uusan ogoli intiya shaqada sii wada maadaama dhammaan madaxda iyo ku muqaniin hirshabeelle canabyo xildhibaanada hirshabeelle kabaaqda inti kowda bilan february aan iska kooyeen jowhar siyo sii wadaan shaqada maamulka hirshabeelle ooya kumidata warku qobdowka abaartaha isboonaatiyay guud ahaan hirshabeelle madaxweynaha ku-xigeen shay gudoomiyaha baarlamaanka ee ku-xigeen shay koowaad iyo dhammaantioo ka sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waybaniya waybana xakadka jara inta badan shaqada maamulka hirshabeelle gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan ducaale baylaya ku warbi beesada iyo ku qaadeen musharaxiinta xilka madaxtinimo soomaali ansuran doctor baylaya sheeginta doorashada iyo waqtisha ka dhiyaasa saas oo kalena iyo maalmo aha dareeran iyo guddiga qabanqaabada shaqada horyaala iyo qobad ayaan taas oon la hayn reedan dhiyawa waybow saas oo kale sheegay intii beesada laku qaadi labaati afartan musharax madaxweyne oo diirasa todoba boqol iyo labaatan kun oo doolarka maraykanka iyo ka filanta doorashada madaxweynaha soomaali baarlamaanka soomaaliya boqolkiiba konton beesadaas laku qaaday musharaxiinta madaxtinimo soomaali aan qoondaytintilaka taageera abaarta ku jaro soomaaliya meel warkaas ku dhugunsada aytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo aan ka yaraan li qof iyo ka dhammati siyeed kalen way balaa sheegaa intii oo ka dhaawacmeen rasaas laka furi masjidka yaala dalka kanada rasaastan ee laka furi xarun dhaqanka islaamka ee qube habeenimadii axadda miilas iyo jameecad ka tukudayeen salaada booliska iyo xaqiijiyeen dhimashada dadkaas booliska iyo waybayo sheegan inti goobtaasyo faylata oo xaaladii hadda deganta waaniyo sheegan inti masaajidkii ha ku daadgurayeen dad badan oo badbaadiye afayaan hadale booliskii sheegeentiyo antianjarna faahfaahin ku saabsan dadka waday waaniyo sheegan antiyo baaritaanka bilaabeen anka dambeyntiina dhugunsadayaal madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump iyo ka adkaysadii mamnuucitaanka qaxootiga kooyow waa qaxootiga ku kooyow toddobada dal inkastoo maxkamadii go-aanha ku saartay dad badanna iyo kuma daharaadahayaan arrintaasa donald trump oo war qoraale hasaari iyo sheeginti dalka dalka galka la sii doonaa marka la diyaariyay hanaan ammaanka laga sugow ay bana diiday intii muslim heer ilaaliyaalka guud ee i toddoba gobol oo dalka maraykanka ka yaalaan iyo sheegan intii amarkan aan waafaqsanayn dastuurka dalka maraykanka heer ilaaliyaalka federaalka iyo haaroojeen anti la musaafuriy dadka haysada dalku galka amarkan uuse jimaaday saxiixi donald trump iyo rooji dhammaan barnaamijyadii uuse maraykanka ku qaadan jaren dadka qaxootiga ee muddo boqol iyo labaatan maalmood ee waybana si roogta ee la roojiyay qaxootiga suuri waybana la roojiyay intii maraykanka ambahan dhammaan muwaadiniinta toddobada dal oo muslimiinta iyo badanyaga warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsaga ee magaalada baydhabo taninkege warkana noshuur ismaaciil axmed yaasin saarte waana dasinkula dareer siyaasi saalaxna farsameeyay dhugunsadayaal intii warkanka lamid reedanku kulmaana wayba siinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo